asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada asxaabay meel kastoo ay iga dhegaysanaysaan iyo waqti kasto waqti kastoo ay dhegaysanaysaanba waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado halka ay iga dhegaysanaysaan ama ay iga daawanaysaan waa Somali Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska haddii aad igu cusub tahay dhanka YouTube-ka waxaan ku leeyahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow Een, waa in soo dhaweynayaa in badan aad ayaan kaga mahadcelinayaa asxaabteyda inta badan podcastiga fariimaha ii soo dhigo een, insha allah markaan waqti hela ayaan iisoo jawaabi doonaa mowduucayga ama ebisodkayga wuxuu ku saabsan yahay ilaali xuquuqda ilmaha ilmaha xuquuqdooda inaan ilaalino mas-uul ayaa naga wada saaran waarid ahow waarid ha ahaanin haddii aad tahay qof qaangaara ah waxaa mas-uuliyad kaa saaran tahay inaad ilmaha xuquuqdooda ilaaliso waa waajib Een, mowduucayga kaas ayuu ku saabsan yahay soo dhawaada ayaa in leeyahay Een, mowduucayga waxaan kusoo qaatay sababtaa usoo qaatay waxa waaye dhacdo een, maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ee laysla dhex maraayay ama socotay sida sawiraan ilmo yaryar oo yaryar oo sawiradooda la waday Een, ilmahaas yararka waxay ahaayeen ilmo agoon ah Een, hooyadoodna ay magaalada muqdisho ku dhimatay marxumadii ugu dambeysay ee hadda dhimanaysay Een, gabadhii odaygeeda uu gubayay ama sida arxan darrada ah ee falka wuxuushnimada ee loogu sameeyey muhiimadeeda ama hadafkeyga ma ahan siday wax u dhaceen iyo sida ay dhacdada u dhacday inaan ka falanqeynayo ama aan ka sheekeynayo laakiin falcelinteyda ama mowduuceega wuxuu quseeyaa ama wuxuu ku saabsan yahay ilmihii yaryarka ahaa ee waraysiga laga qaadayey ee miidiyaha la wareejinayey ilmahaas waxaa ilme aad u yaryar Een, waxaa laga qaadayay waraysi waxaana la wareejinaya baraha bulshada oo dhan ayaa lasoo dhigayay ilmaha eh, waxaa wareysanayay dabcan dad weriyaal ah ama saxaafadda magaalada ayaa wareysanaysay Een, marka waxaan rabaa aan usoo qaatay mowduuca inay macnaha la ilaaliyo meel kasta oo la joogo xuquuqda ilmaha xuquuqda ilmaha haddii aan la ilaalinin een, waxay ka mid tahay tobankii qodob oo xuquuqda ilmaha een, oo lagu xadgudbay ayay ka mid tahay marka qof kaste mas-uul ayaa ka saaran inuu ilmaha xuquuqdooda ilaaliyo ilmaha xuquuqdooda waxaa ka de- ma- macnaha ma soo een, inta kuma falanqeynayo xuquuqdooda waxaan u malaynaa qof kaste tole inuu garanayo ama uu ogyahay ula socdo een, hadafkayga marka wuxuu yahay dhibaatada ilmaha calashaan een, ilmaha waraysi baa laga qaaday waxaa wareysanayay dad wariyaal ama dad kala duwan oo sax- dad kala duwan oo saxaafadaa wareysanaysay ilmihii yaryarka ayaa waxaa laga wareysanaya marka waa meesha aan u socdo dulucdeeda ilmihii yaryarka ayaa waxaa laga wareysanayay sidii ay hooyadood u dhimatay ayaa laga wareysanayay ma garanayo ma damiirkii baa dhintay ma fuyuus ayaa laga raadinayaa een, ma fahmin calashaan aad ayaa oga naxay aad ayaana oga qiirooday ilmo yaryar ah oo saqiire ah oo dhibaato ku dhacday oo agoon ah oo iska kaa celinaynin oo cid kaamira eh, ha ka duubin ku dhahaysa ayna jirin labadii waarid ee dabcan een, mas-uulka mas-uulka ilaah ooga dhigo ilaahay ka beeray ay ka hormareen oo maanta intoo la xijaabteen inaa adiga aad kaamira intaa usoo qaadatid aad ka duubtid adiga hadafkaada markaas wuxuu yahay bulshada la wadaag dhibaatadooda laakiin dhibaatada aan hadda ka digayo calaashaan ee ilmahaas ka soo gaarayso ani aan ka danqaday qofnimadeeda iyo aqoonteyda intay la egtaa ayaa waxay tahay ilmaha way yaryar yihiin dabcan dadkii wareysi ka qaadayay xitaa bulaaril kuma shidin calaashan shucaac ama wejiga uma ayna qarinin wejigoodii oo si caadi oo sidaa hadda aniga kaamirada u hor fadhiya ayay ilmihii soo dhigeen oy kasoo duubeen waana xuquuqda ilmaha oo lagu xadgudbay sababtoo ah ilmahaas laba sababba khatar ba ayay u yihiin in kaamirada laga duubay mid waa saftigooda oo ammaankooda ilmahaas waxaa laga yaabaa biri ka maalin toole in lagu sameeyo blackmail lagu sameeyo oo qof intuu qaato hadhow toole uu ama lacag ku raadsado ama ilme ilme maxaa yeelay ilmihii sawiradoodii ayaa meel walba la dhigay waana ilmo yaryar oo agoon oo waalidkood uu dhintay Een, midda kale ayaa waxay tahay oo dhibaato u keeni karto ilmahaas marka ay waweynaadaan mustaqbalkooda dambe noloshooda dambe ayay waxay ku yeelan doontaa saameyn ama raad ayay ku reebanaysaa xusuusahooda sababtoo ah markii waraysi ayaga laga qaaday ay ku arkeen midiyaha oo ku jiro maxaad u malaynaysaa xusuusta marka aad ku reebtay ilmahaas marka een, barnaamijkayga ama wacdigaygu wuxuu ku socdaa ama taladeedu waxay ku socotaa ha laga waantooba ama ha laga fiirsado ilmaha yeerarka ee laga duubay kaamirooyinka haddii in kaseba aad ka duubaysaan aad rabtaan inaad dhibaatada bulshada aad usoo gudbisaan een, saxaafada ayaa tihin qaabab waxaa jiro ah, ilmihii loo seefgareeyo sida ilmaha inaad calaashaan sawiradooda soo qaadanin inaad qarisid wejiyadooda een, waxaa dhan aad samayn karteen marka qof kaste ilmaha xuquuqdooda mas-uul ayaa ka saaran barnaamijkay wax kusoo gabagabaynayaa meel kastoo aad joogtid ilaali ilmaha xuquuqdooda een, ilmaha xuquuqdooda inaad ilaalisid qof kasta mas-uul waxay oga saaran tahay Il- annaga dee diinta nadaaba na firtay bay ilmaha haddii ogoon yihiin mas-uuliyadooda de aad baaba loo weyneeyey oo diinta aad baa looga hadlay Een, hadday yar yihiin xitaa ogoon ahayn ilmaha dhanaaba mas-uul naga wada saaran diintanada macaanay ka saaran tahay bini-aadanimada xuquuqdooday ka saaran tahay marka barnaamijkayga intaas ay kusoo gabagabayna waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu